فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawo oo isniin ahna waxaad ku dhegaysan doontaan madaafiic lagu garaacay saldhig ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin waddada xidhiirisa magaalooyinka muqdisho iyo degmada balcad ee shabeellaha dhexe faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo kamiin khasaaro dhaliyey oo ciidamada maamulka koonfur galbeed lagula beegsaday afaafka hore ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay wararkii ugu dambeeya kamiinkaasi iyo madaafiicda lagu garaacay saldhigga ciidamada dowladda federaalka ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeena muddada dhuuxa uu socda qodobadiisa waxaa ka mid a askari ka mid ahaa ciidamada dowladda federaalka ee ka badbaaday weerarkii coos weyne oo isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee bakool askariga oo warbaahinta la hadlay ayaad maqli doontaan maamulka puntland oo weerar afka ah ku qaaday dowladda federaalka ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud wasiirka warfaafinta ee maamulkaasi oo warbaahinta la hadlay ayaad dhegaysan doontaan wasiir ka tirsan xukuumadda muqdisho oo sheegay inay jiraan shaqaale ka tirsan dowladda federaalka oo aan haysan xafiisyo ay ku shaqeeyaan dantuna ay badday inay guryahooda iska fadhiyaan beesha ashraaf ee degta wilaayada baay oo caleemo saaratay malaaq ku hogaamiya shareecada islaamka qodobadaasi xubinta caafimaadka iyo wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha caalamka ayaad dhegaysan doontaan waa mar kaliya dhuuxa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو
waa saddex iyo tobanka bisha saddexaad sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga ah waafaqsanna shan iyo tobanka bisha sagaalaad sannadda labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga ah barnaamijkana waxaan ku daahfureynaa wararkii ugu dambeeyay ee arrimaha caalamka waxaa isku soo duway oo halkan ka soo jeediya aalaab ah waryaheena cabdiraxmaan beder cabdiraxmaan maxamed daahir aad baad u mahadsan tahay waxay saacadii la soo dhaafay dagaallo culus ka dhaceen duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay halkaasuu xarun u ah maamulka isku magacaabay koonfur galbeed ee gacansaar kala leh xabashida ethoobiya weerar dabagalla oo ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa lagu dilay shan askari oo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed halka lagu dhaawacay toddoba kale askarta la dilay waxaa ku jiray sargaal lagu magacaabo xasan liitar oo ahaa taliyaha ciidamada degan xerada liido dhigaal ee magaalada baydhabo taasuu xalay weerar culus ay ku qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka kale magaalada muqdisho ee caasimadda dalkani soomaaliya ayaa martigelisay weerar culus oo ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa madaafiic ku garaacday xerada hilweyne oo ay degan yihiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waxayna ku taalaa wadadii xidhiidhsa muqdisho iyo degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe xasuuq iyo duqaymo ka dhacay marinka khaza iyo khasaare kala duwan oo ka dhashay duqaymo bahaliima ayay ciidanka yuhuudda ka geysteen jaamacadda lazar ee ku taala magaalada khaza waxaana halkaasi ku shahiiday dad aad u fara badan oo shacab ah halkii ay dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan duqaymo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada khaza ayaa waxaa ku shahiiday sidaay wararkeenagu soo gaarayaan in ka badan labiyo toban ruux oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u tiro badan waddada salaaxudiin ee xaafadda zaytuun duqeen ay ka geysteen ciidamada yuhuudda waxaa ku shahiiday shan ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan deegaanka almawaasi ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda ku beegsadeen duqeen aad u xoogan waxayna duqeyntan si ula kaca u beegsatay dad barakacyaalla oo halkaasi teendhooyin ka taagtay dad aad u fara badan oo barakacyaasha ka mid ayaana halkaasi ku shahiiday kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen xasuuq aad u darno ay ciidanka yuhuudda ka geysteen deegaanadii iyo xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ah ayaa waxay sababeen istiishaadka tobanaan ruux iyo dhaawaca kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuudda geysteen afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ayaa gaaraya ilaa iyo saddex xasuuq kuwaasu ay ku shahiideen in ka badan afar iyo labaatan ruux halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen wax ka badan konton iyo toddoba ruux oo kale sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee marinka khaza wafdi ka socda dowladda masar oo gaaray dalka elitariya majalladda egyabti tudhey ayaa daabacday warbixin ku saabsan wasiirka arrimaha dibadda masar iyo madaxa sirdoonka waddankaas cabaas kamel oo saacadii lasoo dhaafay booqasho ku tagay magaalada asmara ee caasimadda dalka elitariya sida ay bahisay majalladda safarkan mas-uuliyiinta ayaa daarnaa arrimo la xidhiidha xiisadda ka soo cusboonaatay gobolka geeska afrika iyo xurgufta aanan gacanta gaadhin ee ka dhex aloolsan iyaga iyo ethoobiya wasiirka arrimaha dibadda iyo madaxa sirdoonka masar ayaa madaxweynaha elitariya waxay gacanta ka saareen dhambaalay ka sideen dhiggiisa masar cabdifataax asiisi waxayna intaa kadib u gudagaleen ka wada hadalka arrimo xasaasi ah oo markii horeba daarnaa socdaalkooda waxay si aada ugu nuuxnuuxsadeen intii uu socday wadahadalkan qadyadaha suudan iyo sida looga baahan yahay oo ay muhiim u tahay in elitariya ay samayso taxadar dheeraadi ah maadaama dhinacyadays hayo uu mid walba helayo kaalmo militari oo xaddaaf ah weeraradan ay fidi karaan xilli walba gantaalo laga soo tuuray dhanka yemen islamarkaana ku dhacay bartamaha dhulka ay xooga ku haystaan yuhuudda kooxda shiicada iyo xuutiyiinta ayaa weerar gantaallaha ku qaaday gudaha maamulka yuhuudda iyadoo seeriga degninada laga maqlay magaalooyin ay ku jirto talaabiiba in ka badan laba milyan oo yuhuudda ayaa saa ka raadsaday gabaad kadib markii dhawaqa degninada laga maqlay qiibo badan oo ka mid ah bartamaha dhulka ay xooga ku haystaan yuhuudda taliska milatariga yuhuudda ayaa sheegay in hanaanka difaaca hawada uu ka hortagay gantalo laga soo tuuray dalka yemen weerarkani gantalada loo adeegsaday ayaana waxaa ku dhaawacmay sida ay xoguhu tibaaxayaan sagaal ruux oo yuhuudda ah warbaahinta yuhuudda ayaa sheegtay in fidhidhka uu waxyeeleeyey mid ka mid ah jaraanjarooyinka wiishka korontada ku shaqeeya ee xarunta tareenada laga raaco iyo weliba goob ganacsi oo ku dhex taala xaruntaasi kooxaha gurmadka reedka ayaana sheegeen goobtaas ay ka soo qaadeen sagaal ruux oo dhaawacyo fudud qaba duqimo lagu beegsaday goob ay ku sugnaayeen kooxda r s f ciidamada milatariga suudan ee dagaalka baan kula jira kooxda r s f ayaa waxay sheegeen habeenkii xalay ay madaafiic culus ku garaaceen magaalooyin ay ku sugan yihiin kooxdani wariyaasha ayaa waxay soo warinayeen ciidamada milatariga suudan ay weerar gantallaha ku qaadeen magaalooyin ay ka mid yihiin qartuun baxri iyo sidoo kale umudermaan oo ay ku sugan yihiin kooxda r s f dad goobjoogayaalla ayaa waxay iyagana soo warinayaan inay maqleen dhawaqa qaraxyo aad u waaweyn oo ka dhacaya magaalada iyo goobaha ay fallaagadani ku sugan yihiin waxaana sida la soo warinaya duqiimaha nucuus kooxda r s f ku gaaray khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira sidoo kale diyaaradaha dagaalka ee milatariga suudan ayaa waxay gantalle ku garaaceen saldhigay kooxda r s f ku sugan yihiin oo ku yaala koonfurta magaalada caasimadda ee khartuum dibadbaxyo ballaaran oo ka dhacay qaar ka mid ah waddamada reer galbeedka magaalooyin dhowra oo ka tirsan waddamada reer galbeedka ayaa waxaa ka dhacay dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeeda dagaalka gardarada ay yuhuuddu ka wado marinka khaza waxaana dadka dibadbaxyada dhigaya dalbanayeen in xabadjoojin deg dega laga gaara dagaalka yuhuudda ay ku gumaadayso dadka shacabka ee ka kooban dumarka iyo carruurta magaalada caasimadda u ah dalka swiden ayaa waxaa iskugu soo baxay boqolaal ruux kuwaasoo kor u haya calanka dhulka falastiin iyo sidoo kale erayay ku muujinayaan inay ka soo horjeedaan dagaalka sanadka jirsaday ee ka soconaya marinka khaza waxayna dadka ku dhawaaqayeen erayay ka mid yihiin si deg deg ah loo gaaray heshiis nabadeed waddamada ay sidoo kale dibadbaxyada ka dhaceen waxaa ka mid ah jarmalka iyo sidoo kale faransiiska waxayna dadka si la mid ah kuwa iskugu soo baxay swiden ay dalbanayeen gumaadka iyo xasuuqa ka socda khaza la joojiyo intaas ayaan cawa dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa wararka caalamka
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa qodobo kale ayaa nagu soo maqan balse haatan ku soo dhowaada xalqada soddon iyo lixaad ee xubinta caafimaadka doctor qorax cabdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka guud ee degmada jilib ayaan noo soo jeedinaya dhegays hamboon أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor qorax soo dhowow waa mar kale iyo xubintii caafimaadka iyo toddobaad cusub qof ayaa soo gudbiyey su-aal ku saabsan gudniinka su-aashu waxa ay leedahay doctor muxuu yahay gudniinka fircawniga ah maxaa dhib ah oo uu ku leeyahay gabadha loo gudo iyo bulshadaba soo dhowow bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah amaa bacd waa mahadsan tahay gudniinka fircooniga ama waxaa loo yaqaano female genital mutilation waa si xaaf ah ama gebi ahaanba in qeybaha sare ee xibinta taranka la jaro sida ee, libiska kilitoria waxaas dhan in la jaro labia majora waxaa labia minora partially or completely in loo jaro ayaa waxay keenaysaa aa loo yaqaanaa female genital mutilation Ee, dhibaatada ka dhalanaysa marka laba nooca uun qaybinaynaa mid xilliga la samaynaya ah iyo mid qofka la noolaanaysa muddo dhan daba soconaysa dhibaato ah dhibaatooyin ka dhacaya xilliga qofka ee lagu sameynaya waxaa ka mid ah qofkii inuu dhiig baxo ee, inay gabadha kaadin weyso ee, infection inuu ku dhaco maadaama qalabka loo isticmaalayo uu yahay aan sterile qalab aan jeermis dilayn Ee, dhibaatada marka mahadhada ah oo muddo soconaysana waxaa waaye waa midda inuu infectionka soo laalaabto oo kaleeto qofka macnaha maskixiya inuu qofkii macnaha uu cadaadis dareemo tusaale ahaan qofkii haddii qofkii marka la guursado in lagu qanci waayo qaabkii macnaha xaqa ay u gudanayso oo kaleeto kadibna la iska furo oo kale waa dhici kartaa Ee, waxaa kaloo dhici karta qofka inuu ee, kaayida ay ku adkaato ay imaadaan oo kaleeto ee, waxyaalaha loo yaqaano discharge ama qoyaamada oo kaleeto Ee, waxaa kaloo dhici karta kor disbaonia wax loo yaqaano ama conjugal right googasha xaqa marka la qaadan in xanuun imaado oo kale waxaa kaloo jirta markay gabadha dhalaysana inay ku adkaato inay dhasho taasna marka cilladdu waxay tahay in dhasho waxay- macnaha meeshan waxaa jiro eriyadan ama lubrication waxa la dhaha jirto ama lastiga elasticigii ama macnaha kareemada ka qayb qaadanaya dhan in la jarayba marka way ku adkaanaysaa waxay kaloo khatar u tahay riski factor ama ay gogolxaar u tahay gabadhaas inay qalliin ku dhasho waa mahadsantihiin
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag maamulka puntland ayaa dhalinay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud maxamuud caydi dirir oo ah wasiirka warfaafinta maamulka la baxay puntland ayaa weerar afka ku qaaday dowladda federaalka waxa uu sheegay in xasan uu laalay wax weliba oo ay heshiis ku ahaayeen maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka isaga iyo qoyskiisana uu ku soo koobay dhammaan mas-uuliyaddii dowladda federaalka wuxuu ugu baaqay xildhibaanada dowladda federaalka ee loo diiday inay hadlaan inay garowe soo degaan halkaas oo uu sheegay inay siday rabaan ugu hadli karaan
nasiib daro eh, xasan sheikh eh, xilligiisii horena waa uu hindisay in- dastu- inuu meesha ka saaro nidaamka federalismka sanadkana markii la doortay sanadkii hore laba- eh, may markii la doortay eh, waa uu ka saaray oo aad garanaysaan abril kowdeedii sanadkan inuu dastuurkii dalka meesha ka saaray Eh, shuruuc cusub inuu soo hindisay uu leeyahay eh, waxaa la qaban doonaa doorashooyin isku mid ah oo dalka bisha julaay 2024 baa doorasho laga qaban doonaa dhammaantii dowladaha hoose een, ee, laab la kac lugase kuma taaglimay noqotay ee, maaragtay doorashooyinkaasi inaanay suurtagal ahayn suurtagelina waa caddaado de julaay la dhaaf waxaad ogtihiin ilaa iyo sanadkii hore dhammaadkiisii een, in la baryayey madasha qaranka in laysugu yimaado een, oo weliba een, maaragtay l- isku dayey een, xasan sheikh inuu kowdii ogos ku aadiyo shirka in laysu yimaado si uu ugu xasaradeeyo puntland oo xilligaas maaragtay dabaaldegaysay oo u dabaaldegaysay ee, maaragtay sanad guurada kasoo lix iyo labaatanaad ee kasoo wareegtay xilligii aasaaskii puntland saddex iyo labaatankii ogos oo doorasho muhiim oo saddex degmo oo gobolka nugaalo la qabanayey haddana inuu isku dayey inuu ku aadiyo martiqaad fidiye iyana ay suurtogeli weydey welina la baryayo in laysu yimaado ee, maadaama ee, maaragtay ajendayaasha uu soo bandhigayey ay noqdeen kuwa aanu cuntamayn ee, madaxda imanaysay aanayna wakiil kaga noqon karayn dadkii soo doortay oo federaal heshiis ku ahaa maartay in shuruuc xasan u gaara keligii inay fusho iyo mabaadi'diisa inay maartay ay maartay xaggooda ka fusho waxaad maqasheen oo kale shalay xildhibaanadii baarlamaanka federaalka soomaaliyeed inay ka dacwoonayeen oo ka qaylinayeen in kamerooyinkii layfka ahaa loo diiday baarlamaanka dhexdiisa oo la yidhi wax la idhidgareeyey mooyaane wax kale baarlamaanka kasoo bixi maayaan waxaa kaloo xildhibaanada lagu handiday iyo wariyaashaba in baarlamaanka hortiisa aanay shir jaraa'id ku qaban karin waxaad arkayseen xildhibaano shir jaraa'id haya oo dadkii brotokoolka baarlamaanka ka shaqeyn intay u yimaadaan ay sawirayaan oo ay leeyihiin wariyaashii iyo ammaanka iyaga mas-uul ka noqonaya nimankana sawiraya xildhibaanaduna ay leeyihiin haddii waxdii soo gaadhaan annaga ayaa mas-uul ka noqon doona inaanu maaragtay iskiin garab taagno waxaad aragteen oo kale shalay maqasheen in lasoo bandhigay wax la media council oo sanadkii hore lagu hungoobay mar labaad in lasoo bandhigay dalku federaal buu ahaa siaynu maaragtay wada fahamsannahay shuruucdii hor leh oo la keenayana wadatashi bay u baahan tahay in maaragtay stakeholderska ama daneeyayaasha la ogeysiiyo ururada saxaafadda ay leeyihiin suxufiyiintu leeyihiin la ogeysiiyo statiska dowladaha la ogeysiiyo maaragtay la ogeysiiyo maaragtay cidda ay khusayso oo dhan la tashi dadweynaha la geliyo iyo ururada bulshada intaba la geliyo deedna wixii ay iskaga soo raacaan oo lagu heshiiyo la keeno ayay ahayd sida shuruucda ay qabto sanadkii hore waa lays hortaagay wuu socon waayey sanadkan ay soo cusboonayseen waad maqlayseen shalay waxaad kaloo maqasheen arrin ka sii daran oo ah waxa loo yaqaano censorship law faafreebka oo sida baarlamaanka lagu fuliyey oo kale in lagu riyooday iyadoon ayaan darada jirta waxaa weeyaan waxbaa la soo hindisayaa wixii intaan la sharciyeyn oo baarlamaan la geyn oo xilaa gula wasiir ansixin ayaa waxaa la samaynayaa in la fuliyaa laysku dayayaa waxaad aragteenoo caam ahayd heshiisyada xasan shiikh uu bannaanka ku soo galo dowladaha la soo galo baarlamaanka ma keeno ma sharciyeeyo inay fulaanna wuu doonayaa oo waxaa maqasheen in la doonayo sharcigaa in la fuliyo heshiis baa waxaa lala galay amniga masar heshiis baa turkiga lala galay amniga waxaa lala galay etoobiya lala galay waxaa lala galay eritrea lala galay waxaa lala galay unemi toddoba dowladood in ka badan baa lala galay mid baarlamaan la geeyey oo la sharciyeyna ma jiro dhammaantoodna waxaa la isku dayey ninka odayga inay u socdaan oo shaqeeyaan waxyaabahan aynu sheegnay oo dhan dhammaantood oo hindisayaasha ahna waxa uu doonayaa inuu sidaas u socdo xasan sheikh wuxuu xilalkii ka qaaday dhammaan mas-uuliyiintii dalka laga soo bilaabo qunsulada safaarad hadduu tago kursiga qunsulka ama safiirka gabadhiisa ku fadhiisanaysa isaga iyo gabadhiisa shirkii soo wada fadhiisanaya dowladii la soo fadhiisanaya wasiiradiiba xilaalkii ka qaado shir kasta keligii baa taagan wasiir ku-xigeenadii wasiir dowlayaashii xogayaashii joogtada ahaa wasaaradaha ra-iisul wasaarihii shaqo kasta alla waaxid anaa waaxid keligii baa maaragtay taagan sidaa uu xilaalkii uga qaaday ilaa shirgudoonkii baarlamaanka ilaa iyo taliyayaashii ciidanka oo maaragtay isaga iyo wiilkiisa ku keliyeysteen obereshinadii ciidanka maaragtay inay fuliyaan ciidankuna meel walba uu ku jabo oo ay labadooda u diraan dadka soomaaliyeed oo xildhibaanada ku jiraan oo wariyaasha ku jiraan oo la caburinayo oo xasan caburinayaan waxaan leenahay baarlamaanku hadduu ku shaqayn waayo magaalada muqdisho gar waa lagu shaqayn karayaa imaadda
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
wasiirka wasaaradda beeraha ee xukuumadda federaalka maxamed cabdi xayir maareeye ayaa sheegay inay jiraan shaqaale ka tirsan dowladda federaalka oo aanan haysan xafiisyo ay ku shaqeeyaan dantuna ay badday inay guryahooda iska fadhiyaan dee dowladaha oo nidaamkaa shuucigaa ka duwanaa badanaa waxay waxay culayska saaraan guddiyada iyo brevitationka ama tribalbiga waxa la dhaho oo runtii haddana dowladdeennu doonayso qorshahan cusub ee national transformation balaanka in la xoojiyo dalkan in la isticmaalo xoogga iyo hantida ganacsatada soomaaliyeed waan ammaanayaa qodobka shanaad ee dhahaya waa in la xoojiyo shaqaalaha dowladda waa run shaqaalo badan oo dowladda ayaa xafiisla oo guryaha iska jooga iyadoo maalin kasta laga yaabo in bareesharka hadday doonto shaqa la-aantu ina ku khasbaysaaba ha keene in kuwa cusub la qoro marka horta waa qaraarku waa fiicanya
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي الله بعيد العمى لدين عظيم markaana bakool cali cabdiraxmaan ibraahim waxa uu ka mid ahaa ciidamada dowladda federaalka ee sida dirqiga ah kaga badbaaday weerarkii taariikhda galay ee coos weyne waxa uu isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee bakool waxaana lagu soo bandhigay oo warbaahinta uu kula hadlay degmada tieglow cali cabdiraxmaan ibraahim walaal eedi eed aan ka dhawo dhalashaday gobolka bokoolo laakiin hadda hamara ku kooyo hamar eh, de yaraanga igalli murtadiintanga iduufsadeen dhalinyarada jinkee ee igalgaaliyaan yaraantee ka gali haddana maskax ahaan raayigay markii ana fiiriyin wal jaranti ahayna ogaadi haddana ku nagadi insha allah towbasheen may ku raayay hamar bareefada isku dhikadaay hamara isku roogi isku baashalaay yowgay aan oo sii eta dhalinyaro jinke inti igalgaaleyan ayaa haddana may buwaa murtadiinta saka beeri reed xamara kuku beeri wadanka la difaace ay yareen may buwaa wadanka soomaali alanka baluuga lindhamadee la yare diinga lindhamadee la ileemi dheegna laakiin alanka baluuga lindhamadee la yare tawbaraha etoobiya kadib mayseenay hirimaslam ilaraa hirimaslain nigalabay ada abaara rognay saddex bilood oo kale ka jarnay meela hubna ninka gibi markaas kubaad shaqadii bilaawati meela ku dhagaagnay mayseenay galgaduud ilaa iyo oosweyna seeneeda oosweyna roge wallaahi weerarkaas halsaa si ana jeela halsaa haraabnami weerarani bilaawadi oosweyna idhatagna wala arbushaada yar wala ka aragnay laakiin oosweyna markii una seenay dagaalka halsaani bilaawadi halsa markiini bilaawadina meel afjara ku dhiyi herada murtadiinta way qobsaday reed mujaahidiinta ama buwa meel raaye meeli inherti reed heraday ma algaaditi wali dhomba walna wala wareegi maybuwa dhimasho ii dhaawacaan wala ku dhiyi horta lantiyadiis inkoyna isu babandhamadaana lanka markiisa oobtiisku way too dhamadee laakiin maybuwa dad badan oo ana leyma ee dad badan oo ku badbaadiyna jiraan dad badan oo ka dhamaday saaxiibaday ena jiraan reed dagaalkaasna maybuwa meel raaye dad badan aa ka dhamaaday meela heradan walna wala wareegi afjara ku dhiyi muddo ada wal yara saacadooyin ee socday dagaalka reedtiiday makakoynee ku badbaaday markii meelo ku badbaadnay galcad meel raa kooy galcad markii unu kooyna meela dhaawa ay wala shisheenay markaas kubaada gaadida meela kurani amara kooyo markii amar una seenay ciidanka dhomba shal fariiri wali hiiraanka dhii wali oo maybuwa meel raa gobolada soomaaliya aan shal qiibsameen bershoon waaba goryaalshii u gadadeeno hore aan baheen bershoon maybuwa meel raa aan toobasheenan muslimiinta horan raheen goryaalshii horan la baheen ana laakiin may kumid tahay dadkaha nagadi hamar kooy hamar markeena kooyin een lama bilood alle isla taladi ruutiina lande yarahay dhalinyaro oo hamar isla roogna igaladeen haddana maybuwa meel rahay intii wal faylan ahayna markaan ogaaday masgantay mageen la taladi kooy may sareehen taalukuwa meelan muslimiinta kabiir toobaday keen gobodoy foola taalukan ka sugunta dib dagaalkii oos weyna bilaahay koo badbaadiyay inka dhamana gaalnimo may sareehen kooy toos muslimiinta kabiir maskaxda ileh ku goti ada muddo sanad iyo ada todoba bilood oo kale ee saasa maleya masheer walaahi marmay qaadaanay lambool konto ili dollar oo imaaraadka ku qaadaanay lamada boqol konton iyo lito markii una qaadani imaaraadka murtadiinta soomaali iyo isfahmi waayeen ciidamada may la reeyeen galgaduud laka dhamaayay oo oosweyn laka dhamaayay khilaafa ku dhihi markaasa imaaraadka wali reeyeen may boo may la raay iyo ciidamada xamar haddii un roogaana oo mushing iyo bilaayay iyo dhamaasho iyo bilay ba'ta may buwaa dembigaas un wal una goorto galado kornamee masheerka may boo may la raay iyo dowladda murtadiinta soomaali lay siidooy ee una masheerkana jaradaana reen markii dambe walnoo jaradii ada muddooyinga lambool konton iyo ligaadaani haddana walnoo jarayeen lamada boqolaa may boo may la raay yaan samadoonka iyo malaagaha la hariiri walooyada islaamiga la la hariiri markaas kubaa dambe boo meel raaci fasahanya lankaasi kuwa la yari den amnigiisa nadiif ee agmoodi lan igasha gashaadi male mibwa meel badana walooyada roogdoonaha aragi lan itaabadiina male gaan itaabadiina male se amni ee amnigay oo suganyaatiyeeg loo kooyo walooyadana mibwa safaylaha in dhawaaya maasha allah aniga go-aankay maskaxday ku kooyi intii muslimiintana ka beero haddana dib hariir mabang la sameeyo waana baag maybua meel la raay dhalinyaradii asaabaday eh oo maybua meel la raay hor ahaan hadda asaab mihini laakiin hor ahaan asaaban hayni wali indirfaday baaga indirfaday haddii odkay dhegeynsadaaan maybuaha odkay aanwo dad badan kase aasku ku nagada arfaday haddana hariiran la sameeyo maaba jiro sheekada waraysiina ka jarnay hobana kaftamo n horta sananayn ka sheegay isalahn indhohay wal aslehmee n dadkaasi dadkii deiraan borta gooriyaan aan la rajari n iyo osaas etaan hadda safaylalah indhohay amnigay maasha allah n hamar mar ilaa iyo inta dhatiyo walan ha aragay male walooda islaamigana ha dhahmaray lanfar itaa badina male haddana markii tiyeglo ana kooyina meel yaray hura ita milifaas isku jiifoy markii hore may buwa meel ray markii murtadiintaas aan la jara amiin lanka an oroday jiifata guriga in ku obsada intii oogaada oogadada haddana teeda kale may baan ku obsada intii qabiil ahaan in dila haddana teeda kale may baan ku obsada haddana dhiniga kale ray madahjibis ahaan ku obsada dhinigo haddana gurigii ba waardiyaasa ada may buwa hundurmada misra ahaana laakiin haddii markii tiyeglo ana kooyi safayle an hunduri maasha allah sinanin ku sheegay
حور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم beesha ashraaf ee degta wilaayada islaamiga ah ee bay ayaa caleemo saaratay malaaq u hogaamiye shareecada islaamka kadib muddo kulamo iyo wadatashi ay u socdeen odayaashii waxgaradka beesha ashraaf waxa ay beeshu isla garteen inay caleemo saartaan malaaq u hogaamiye shareecada islaamka mas-uuliyiinta wilaayada nabadoono iyo waxgarad isaga kala yimid degmooyinka iyo deegaanada wilaayada ah ayaa ka soo qayb galay xafladda sheekh xasan ibraahim oo loo yaqaano malaaq matow ayay beesha ashraaf qaybteeda degta wilaayada islaamiga ah baay u dooratay in uu hogaamiyo waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay sheekh xamse abu jacfar ayaa ka hadlay munaasabada lagu dooranaya malaaqa
الحمد لله حق حمده الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال وفي كل مكان وزمان والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيد المرسلين وإمام الخلق أجمعين صلوات الله عليه وعلى آله وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أن مركن كوريت الله سبحانه وتعالى يا أمها النغانة نسي نعموشين فرها بدن له lahan koobo korna Een, marlamaad ma ingnah mahadnagaan ee guud ahaan mujaahidiinta meel kasta oo ay roogano ka jihaadahayaan lagu bilaabo hogaansho ilaa dhammaan caskarta iyo iyo mujaahidiinta guud ahaanba inteegan liiclaa'i kelimatillaah intaasi kadib ma ingmahadnageeya beelana qeybka doorati iyo beelo kale een, holkan iyo deegaanka baha ka dhawayti iyo maxaafadada maxaafadada labaatan jarow in maamulsha iyo ciidansha oo runtii juhdiga inkawiin iyo isku lahaayeen maylana jazaakum allahu khayran ilaahi subxaanahu watacaala miisaanka xasanaadka siin saara dadka dhammaantay oo basiin mahadnageen iyoon anina mayla raayusa qayblay ku ahaa jazaakum allahu khayran markan ka horreyta ka walaayata bay ahaan may hadhawaayaane naqiibka cusub oo beelo reer ashraafe doorati aalubeydkana iska waafageen ee walaayada degan iska waafagan gaar ahaan ragiyo ha xuludeeno oni ee, qof han magacaawan han dooradan han xuludeen iska waafageeno iska raxen runtii may eedin cajab geliyey een anka faraxay gaab kalena iska waafagan rag badanoo la doorradow nuqabe ah iyo walaayada gudaaja goobjoog in hay dad wal doorrada la eray la xadirayna araga jari qaabka ee, naqiibka la iska waafagi magacaawowshi i doorashadiis weli in dhamanta mahay mar muwaafaqadaasi maytuu siyaase ani arrin ijaabe ah tamacna dad muslimiin ah intaasi la ag meelana iska koyno qaabkaysa in iska waafagan maytu siyaase arrin ijaabe iyo towfiiq ilaahay wadada inay ata marka walaayada may hadhowaayaase naqiibka cusub maylana naqiib hadhowow een, eediyada an xambaliyeeyana doorashada naqiibka waana hadhowaayana may ha ka dhowaayana qalbo furun iyo laab furun oo waasaace hodaagasa usi iyo reershayba daagasa iyo ha ka dhowaayana may ha ka dhowaayana kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala iyo horgelintiis may ha ka dhowaayana raayada towxiidka iyo koronqaaduushi may ha ka dhowaayana alamru bilmacruuf wannahyi can almunkar may ha ka dhowaayana qado sharci ah oo mustaqiim ah oo ilaahay shareecadiis waafaqsan may ha ka dhowaayana wilaayatulxisba may ha ka dhowaayana een, may ha ka dhowaayana een, zaka oo sidii ilaahay shareecadiis may buaha tilmaantay lanqaadow may han ka dhowaayana maamul islaami ee hogaansha iyo siyaasadiisba ka qotonta shareecada iyo kitaabka raxmaanka ee ka qotonta iyo ha ka dhowaayana mayna ha ka biirtay golihii nuqabada oo koo horreeyano baabkaasay ka jaran maylana jazaaka allahu khayran ha dhowaay nuqabada qaybti roogdiyo baaba kelmadaasay jeedisadeen qaybti moqonna afjo waa ka hadale insha allahu tacaala bal waaba ha in wakiiladan inaan afjo ka hadala maylaha hadhowow nuqabada mayla raayusa walaayada iyo walaayada anoo afjo ka hadalowba hadhowow toban mar iyo labaatan mar iyo boqol mar iyo kumanaan mar iyo ha ka dhowaayana een, may ha ka biirtay insha allahu tacaala golihii walaayada iyo ha ka biirtay hadhowow insha allah Een, qodobka lamaad soo dhoweyn kadib may ballanqaadana ka walaay ahaan inay una garab surugna oo wal allaala walaaga isunin ku baahada oo khayr iyo wanaagu is ankaalmaysadow haddii maskax iyo tale iyo ra'yi ata haddii xoog laka garab suruma ata iyo haddii xiilad laka garab suruma ata iyo haddii hanti iyo hoole laka garab suruma ata wal allaala walaaga unu ankara korna tabartayna ah ani unu unku xagradaane sabbuut an garab surugna yaana insha allahu tacaala in sheegana saasoo kale reerkanama inka baagana inka weerane sidii isin han doorraten khilaaflaan hanka doorraten muwaafaqo dhammaystirana hanka doorraten isingna garabshay innagada insha allahu tacaala horna an ballanqaadana in sheegta inay garabshay atin laakiin unayna dardaartayna ka jaraasa haddii ilaahay erro saasoo kale ma inka baagane in sheegana qabaa'ilka muslimiinta ah oo reerkan deriska le ah reerka siisin ogtin een, may buaha markoo een, dadkii culimmada muslimiinta walaayadan degan culimmadii ohaayo waay oo aawuhaay la ixtiraamay la qadariyay nasabsho na maybu ah nasameeli inka sharaf badan ay tii ilaahay ka weelay galahay guud ahaan ma in sheegane ini garab surumagna qiibka cusub iyo reershaysa gaar in suruma garab surum garab surumkii waalid dadka lahay ini garab surumang garab surunkii walaal dadka lahay ini garab surumang garab surunkii dad muslimiin ee dadka lahayan ini garab surumang waayahay naqiibka jazaahu llaahu khayran usiina maylana ummato khayr badana koomalaysati nabigan may array sal allahu alay wasalam dunnuu bilmu'miniina khayran mu'miniinta khayr angmaleeya angmalaysada dadkii adag ku dhalatay khayr badana kiin malayaan saasah kiin dooradan muslimiinta kalena dhammaantiyo khayr iyo wanaag iyo kii ogaayana saasa markhaato ku nagaden marka inka horreyta ugaaska may ka wareejiyey kitaabka qur-aanka kariimka musxafka sharafta leh oo runtii ah risaaladii ilaahay subxaanahu watacaala hanin dijii samaawiga hayti dagaalka iyo jihaadka ummad badan in shahiidan gaalo badanna lan leeyina maybu ahaa kan laskahaysada ah ahna kan ilaahay nii waajib waala in laka dhaqama waana laska xukuma waa musxafka kariimka ah iyo ka wareejiya ugaaska ugaas oo la wareeg baa lakiin ka talagali jazaaka allahu khayr ilaahay subxaana wa tacaala keewaala ugaaska راية التوحيد راية نبي محمد عليه الصلاة والسلام أو أن إلهي سبحانه وتعالى ني واجب ولإنه ندفع عنا أن حوص جنا حرسنا إلهي سبحانه وتعالى ني واجب ولي وأن شرعي أي راية داسا يك ورجي نقيبك راية داسا ميلك وفضي نقيب أن أمتك هو قامد وأنا دفاع على الشياطين قال عدو حررك أيجرة أن يكون دفاع إن شاء الله تعالى الله أكبر kanamay buu ahaa waa qura ak oo cusayba araga haytan qasnadiska teeganta usiina insha allahu tacaala hadaayaadka naqiibka lanka talagalaya ka midata usiina ka wareejiya insha allah naqiib la wareeg kana booshkii shayu qasnadoojayna buuhanka jaran jazaakum allahu khayran usiina ka wareejiya oo la wareeg الله أكبر الله أكبر كان waa furaagii gaadiidkii uusan ka khadmayey fadi ummataasay doorate ku ka hortaga fadi cadowga horarka kae muslimiinta iyo diinta islaamka iyo dhulshooba cadowga horarka kae ku ka difaaca fadi gaadiidkii sugahay furaajayu weliba iswadada kalaha ku tabimala siina oo la wareeg الله أكبر الله أكبر الله أكبر ملاق قلت دورتي ملاق شيخ حسن محمد إبراهيم أي قوبتك هضي الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته akhiyaarey bacda asalaam alxamdulilaah uma alxamdulilaah ilaahay aan mahadiyaan mahad o bilaaw ileed bang lahaan wayu ahan o farac badan sida nicamka ilaahay una ning nicmay an farac badanyin mahado an dhikamaayang ya ilaahay ing mahadiyaan nicamka ilaahay nasiib wayu ahan ma koobamaayang sanaskilka edaay alla subxaanahu watacaala hadalismay ku mid haayay wa in tacudduu nicmatallaahi laa tuxsuuha nicmadaas oo unan koobo korna walla mid e xamde eh ilaahay an mahadyaan awalan wa aakhiran kadib may kale anka mahadyaana ilaahay ilaahagii una caafimaadniisay maska ahaagna caafimaadniisay jir ahaagna caafimaadniisay taasna may waha mahado ilaahay noomu taysday mahadyaanuu kadib may waha amnigan yoona istiqraar kun may waha niin suurta geli ini holooyinkii madaasay laku wajahnaay walma suurta galaayang ilaa dhinaa ilaahay ka suurta galaayang ilaahay may wah geeka gebagabadeena rooji kulummadun gaabana waan isku barkaysan oo antun geeka muslimiin ama mujaahidiin aan kulunsan oo haddina geeka amni niisay taas haddina ilaahay ingmahadyaan beeshan reeray sharaafeed oo gaabangaabkoogu hawadiisideen oo ujeeddadiyoona eta iniyo dad isku hirin midaysan diinta garab angnagada fadaw ulajeeddadiyoona eta yoona may waha angmahadnagaan waana dho'ayan sidda arma ama sidda oo may waha fariing ama isdirdaarang eh yee ka darfadaay beelan reere sharaafeed yak marye horta uleesadiisin hanin rorten ama baycadiisin nin lakoyten siinka gaadni ulees micishiyana siinka gaadni tan horta saasaan ogaadasan mayna ballan eha anti wal ogoodaan eh midmanida tiitin may waa qaraabanada hariirshe danno hogin addinya aakhara balle madi isin midowtan mujaahidiinta cumdan nagadaasan ini unka dedaana taasna waa ballangaad allahu akbar allahu akbar tankele may odsi noo eh ini qof kosada dadka ulmada mis akhyaarta noo horeytiban sheegasiyu farto faara biyaasma foolma dhigaas ini isin hegininkin surugne garabnin nagatan watacaawanuu cala albiri wattaqwa silan eri weelan alla koobsiyinti iyo mayleraay tacaawunkaas dhaten ka teegnaada taasna may wahan odsiyu walaay bani aadunga ana unka galannon si may wahan nesteexayna ninka nesteexoy walaay unka toosagnan garabna ninka nagad may kale odsoo eh inti garabnaska naganan owlaadiiten yaryarayti ini hooba la araga madaarist walbarashada laka araga odayaashinkii kan wiwiinayen hooba la araga markazadad laka araga dhallinyaradii tan hooba la araga macrikooyinka meelatiyo laka araga taasna may waha allahu akbar allahu akbar taasna may waha dirdaaran iyo odsabaoo eta midda kale may ogaadasana qolada reera sharaafeed iniisin sacadan laka bilaw may waa heelii hiil way un tabartaan isin garab surugna way waha owlaada haankin oy yar yar owlaada iyin odayaashinka wiwiigna waalidiinta iyin dhallinyaradana walaalada iyin taasna saasaan ogaadasan may waha tan e sharaafeed reera sharaafeed saanka gudubi may kale ka darafaday reera sharaafeed qabaa'il badan a deris leetin iniisin deris wanaag badan ka dedaalan may waa waqaaligin naasa bikhulgin hasaninka dhagatan dad ofay laka tuumoay haddaba sali sheegay un namba kastantumo noo hele fandilinglahay walsiinga sharafhay isiigna muumano magaagaagna kaa haatano meeliisin maraasan meelolangli ixtiraamo mara kor haata taasna may waa oo dirdaaran waay iminkana waxgaradka beesha ashraaf oo kulanka ka hadlay iyagoo sheegay in ay la shaqaynayaan malaaqa cusub alxamdulilaah uma alxamdulilaah ilaahay aan mahadnagaan mahad bilaaw iyo dhammaadba aan lahayn allahaas oo nicmooyin badan oo lahankooba korna ninka nicmeeyey oo an horeyto nicmat alislaami waaliimaan alxamdu lilaah uma alxamdu lilaah ilaahay aan ka mahadnagaan allahaas nin suurtageli arran muddo badan una ka taamani aragdayaada alxamdu lilaah kolba warkay mayba bilowshi i dhammaad ii ka koobay ini una ilaahay aan mahadnagno ma aragne mahadnag badiina waana hogaansagno ma aragne arrantii uun walbadanka fikiraani yanin suurtagalligeeka kolley ilaahay mahadu isku le ee ilaahay mahadis kadib maybaan mahadnagaane walaayadii barnaamijkaana nin fududayti oo usan horeeyo waalagan abu jacfar xafidahu llaah waracaah iyo muxaafadooyinshii ku hoosay oo barnaamijkan nin fududayan jazaahum allahu khayran tankela ee ugaaskana ilaahay hian kaalmay ilaahay in gargaara kolley macashiyaana insha allahu ee kolba usuuna maybu aha ee maylay faraane taqwa allaahi caza wajal ini mayba maybaan tuugana ilaahay subxaanahu watacaala ini garab gala walaalona oo aragday ku dambooyan mayba lenaa kolley assamca waddaaca ilaahayna faray nabijeenna faray wada hoggaansanaanin kolley ilaahay maybana lee wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu kolley taasa iska ogna wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu tolkii reer ashraafeed emeyn lehaa ini una malaagii usub la shaqayn ini una malaagii hadda dooranaan gobolkan baay e ini una la shaqayn hoog i xiile i xooloba la garab surun ilaahay kitaab shay in iska gargaar ashraafay raalimihiidina anti unu malaaga garab surugno warshe in diidne caddiina ilaahayba caddiin eray amiinkin amiirkin caddii ilaahayn eray waajiba niyata sunu maaha diyaar mihinina ini un ilaahay kitaab shay in iska gargaarna jihaadka safka hore ashraafta safka hore ka jarta diyaar mangihinina ilaahayna markhaata insha allahu tacaala ilaahay bana banoo markhaata insha allahu diyaarayna galbagaana niyadaana ka faraxsan runtii malaagun la dooradi taariikh nololeedis maybuha madian walku sheega yar lan faylow saasuun aaminsana lan eedan faylow lan ahludiin ew lan qur'aanka kasaw lan cilmo kasaw ilaahay baka mahadsan ilaahayna waafaji oona lan dhawi ah waan amiin ah gobsanige saasa aaminsan ilaahay baka mahadsan waafajiinta ay leh allah tabaaraka insha allah waafajiinta ay leh allah tabaaraka wa tacaala leh insha allahu maynii ogdiina inuun malaagii gobolka baay la shaqayna maybu ahaa garabshay surugna hortaana maybu ahaa kudeenya reedkan un kudeeny saasana noo ballange waana la shaqaydon biidni ilaahi albaari mayba maxabi iyone faraxaad aan kulubara ma korne antun islaam inta ka kulanti antun sharafle inta ka kulanti iyo maaragne faraxaad iyo bogol aan ku sheego kur intaas kadib mayba aan mahadnagaane ilaahayga abuuradi oo maaragne sharaftun niin waali islaamnimada maaragne niimanaysidi iyo kama xasan intaas kadib ma iga mahadnagaane walaalkan oo landooradi gobolkan bay asharaaf xasan iyo xuseen landooradi walaalkan e ilaahay hidhoorsada ilaahay nabadgelyahasi mayba ilaahayn ku tuugane intay sharaftiis iyousa adduunya aakhira sharafeus ilaahay hasi yayaan ku tuugana garabshiyaana xamiyoonagee usi garab taagagna shareecada islaamka inta islaamka ku hogaami islaamka maragne inuusa dagaal iyoonay juhudi usukabi ya ilaahayn ku tuugana walaalkana maybu aha garabshiyaana xamiigeya garab surugna may ha ka gaabsaday assalaamu calaykum waraxmatullahi inta ha gaabsada walaalayaal salaamantiin dhammaan inti xafladan ha ku qiib galay lankasta mansabkii us ha ku qiib galay yaka salaamanyi marka salaamantiin lankasta mansabkii usa ka fadhiya ka salaamantiin mayba ka salaamantiin aha salaan oh malabka kumayaan badan ya ka salaamantiin salaan oh maskaga ku caraf badan ya ka salaamantiin taxiyatu ahliljanna salaantii oh ahlujannaga oo filjanna jinnaadahayti oo markii la gala arday liska salaamay ya ka salaamantiin culimmada meraayanaha fii kulli maqaamin maqaalum maqaam kasta oo la istaagmay leeha arday maqaalad wallanka hadalaw ardaya jar malaaqiyada digil iyo maraf leh oo geeka xafladun una roogna xanii sharaftay lankasta meeli isu roogi hooli isu lahaay barnaamij yey wal isu arday ee ka fikiraay adduunyadiis iyo aakhiradiis meel haatob oo xafladun tan e ishraafa anta iska elay masaarahayte kooyle eri ha ajiibi jazaakum allaahu khayran allaha siinki jaazi في الجنة إلهي جندس إلهي رلدس إلهي رحمدس الله سينك جازي عمرين على الأرض الهزيادي واقع أرضي سيدا أنت أنك كلنا جنة الله نينك كلمي جزاكم الله خيرا فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa caawa intaas ayaan ku soo afmeerayaa waxaan u mahad celinayaa wariyaasha igala qayb qaatay barnaamijka iyo kuwa soo saaristaba gacan iga siiyey inagoo isku duubanba sidaas iyo fii amaaniillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
عظيم هو السلام